imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee tiitos xusuusi iyaga inay taliyayaasha iyo kuwa amarka leh ka dambeeyaan oo ay dhega nuglaadaan oo ay shuqul kasta oo wanaagsan diyaar u ahaadaan oo ayaan ninna caayin oo noqon kuwo ilaaq badan laakiinse dadka oo dhan roonaan iyo qaboobaan ha tuseen waayo innaguba waa baynu ahayn nacasyo iyo caasiyiin iyo kuwo la khiyaaneeyey iyo addoommada damacyada xaaraanta ah iyo raaxooyinka kala duduwan oo waxaynu ku socon jirnay xumaan iyo xaasidnimo oo waxaynu ahaan jirnay kuwo la necbaaday oo iyana midba midka kale necab yahay laakiinse markii raxmadii ilaaha badbaadiyaheenna ah iyo jacaylkii uu dadka u qabay muuqdeen ayuu ina badbaadiyey inaguma uu badbaadin shuqullada xaqnimada oo aynu samaynay laakiinse naxariistiisa aawadeed wuxuu inagu badbaadiyey nadiifinta dhalashadii labaad iyo cusboonaysiinta ruuxa quduuska ah oo uu aad inoogu shubay oo uu inoogu soo dhiibay badbaadiyaheenna ah ciise masiix inaynu innagoo quduus ah laynagaga dhigay nimcadiisa rajada ku noqonno kuwa nolol weligeed ah dhaxla hadalkanu waa run oo xagga waxyaalahan waxaan doonayaa inaad ku adkaysatid in kuwa ilaah rumaysanu ay digtoonaadaan inay shuqullo wanaagsan ku dadaalaan waxyaalahanu way wanaagsan yihiin dadkana wax bay u taraan laakiin ka fogow su'aalaha nacasnimada ah iyo abtirsiinyada iyo murunnada iyo ilaaqda sharciga ku saabsan waayo waxtar iyo micno toona ma leh haddaad nin bidci ah mar iyo laba waanisid dabadeed ka leexo adigoo garanaya in ninka caynkaas ahu qalloocan yahay oo dembaabo isagoo isxukumay farriinta iyo nabadgelyaynta markaan kuu soo diro artemas ama tukikos aad ugu dadaal inaad iigu timaaddo nikobolis waayo waxaan goostay inaan xilliga qabow meeshaas joogi doono ku dadaal inaad seenaas kan sharciga yaqaan iyo abbolos soo ambabixisid si ayaan waxba ugu baahan dadkeennuna ha barto inay shuqullo wanaagsan ugu dadaalaan caawimaadda loo baahan yahay inayan kuwa aan midho lahayn noqonin kuwa ila jooga oo dhammu way ku soo salaamayaan igu salaan kuwa iimaanka nagu jecel nimco ha idinla wada jirto